أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maamulka sahyuuniyadda yuhuud ayaa qorshayaal halista oo qarsoon ka damacsan aqoonsi ku-sheega uu siiyey maamul goboleedka gaalaraacaha ee somalilan muqaawamada falastiin ayaa si adag uga hadashay aqoonsiga sahyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamulka gaalaraaca ee isku magacaabay somalilan bulshada ku dhaqan gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay aqoonsi ku-sheega yuhuudda ay siisay maamulka ashaadala diriirka ee somalilan maamulka islaamiga degmada buu'a qable wilasaamiga hiiraan ayaa dowlad diina usoo gebagabeeyey mu'adiniinta iyo imaamyada masaajidda degmadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha rajab sannada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalahayaga muslimiinta kuusoo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal lagu dila askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne waxaana mujaahidiinta murtadkaasi ay kasoo qanimaysteen qorigii uu ku hubaysnaa sidoo kale qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala eegtay fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee buundada degmada jannaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeedka ee duleedka magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qorshayaal halis ah oo qarsoon ka damacsan aqoonsi kusheega uu siiyey maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan haddaba warbixintan waxaa inoo haya walaalkeen cuhmaan dhuubu siyaasigan dhulkeen iyo dalkii gaalada u dhibay wax ma dhowrsadaan midhanin dhinacna eegaynin dhan loo dayaba nimanka bulshada dhaawaca u geystay waa waxaan dhagxuma didin oon ceeb ka dhidhine dharaarti kastaba eel horlaa looga dhacayaye ninba macallinkii wuxuu dhigay dhelan wadaagane isticmaarkii naga dhoofay iyo gaalkiibaa dhalaye tan iyo wixii ka dambeeyey gelinkii dambe ee shalay markii ra-iisul wasaaraha yuhuudda uu qalinka ku duugay in uu aqoonsaday maamulka ashaadala dirirkaah ee isku magacaabay somalilan waxaa soo baxayay falcelinno aad u xoogan oo ka imaanayay dhinacyo kala duwan maamulka murtad ciro axsaabta siyaasadda golaha dawaaqiidda siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafadka iyo qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore ee maamulkaasi ayaa dhammaantood isku raacay soo dhoweynta aqoonsiga yuhuudda waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxa maamulkaasi uu dhowr bilood ka hor booqasho qarsoodiyaha ku tagay tal abiiba xarunta maamulka yuhuudda sidoo kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ayaa si toos ah barahooda bulshada ugu baahiyey sawirro ay isaga soo qaadeen xarunta baarlamaanka ee maamulka yuhuudda waa kan guddoomiyaha golaha dawaaqiidda somalilan murtad yaasiin faratoon oo ka mid ah dadka arrintan sida weyn ugu riyaaqsan islamarkaana aaminsan in labada baarlamaan ay iska kaashan doonaan arrimaha labada maamul sida uu hadalka u dhigay anagu baarlamaan ahaan baarlamaanka israa'iil baarlamaanada ugu xoog badan buu ka mid yahay adduunyada ee dowladdiisa maxaa ahto dowladda hogaamiya ee dowladdu ka dambayso ee taladiisa qaadato dee waxaa laga maanaa dee waa arrin aynu u baahnayn weeye waa meeshii aynu ka geli lahayn baan qabaa anigu aynu hawsha ka bilaabi lahayn maantu bay hawshu ee, bilaabantay ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa madaxa maamulkaasi ashaadala dirirka ah ee somalilan ku casuumay booqasho uu ku tago yuhuudda waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaan arrimaha labada maamul sida dhaqaalaha wax soo saarka arrimaha bulshada iyo shacabka labada maamul ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa aqoonsigan ka sokow waxyaabaha uu sida gaarka ah carabka ugu dhuftay waxaa ka mid ah in murtad cirre uu ka codsaday in somalilan lagu daro heshiiska ibraahimiyada ee la doonayo in lagu caadiyeeyo xiriirka yuhuudda iyo waddamada caalamka islaamka nin lagu magacaabo cali waran cadde oo xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii hore ee maamulkaasi ayaa si angabasho lehen u sheegay in heshiiskani uu yahay mid guul ah oo ay la galeen dad ahlu kitaab ah adeer waxa weeye saasaynu kala nahay idina adna waxaad u tagtay xasan sheekhow een, waxaad la socotaa mulxidiinta bilaadiinta ah ee ilaahay aqoon ee aan waxba aqoon ee aan nebiyada rumaysnayn annana ehel kitaab baanu maanta wax la seexanay oo aanu la gallay iyo dad badan oo islaam oo soo socda sidaa awgeed waxaan leenahay aan isnabadgelino aan isu ducayno waxba isyeeli mayno laba dowladood oo walaalo geeska afrika oo soomaaliya noqon doonaa sidaa muxuu hayay ummadaha kale mid ka mid ah wadaad xumayaasha ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya ayaa yidhi marka ictiraafka somalilan la soo hadal qaado waxaan ogaadaa dad badan oo geeskan yar ee aan ku noolnahay iyo qaranka somalilan xumaan badan u qaba guul ayaannu rajaynayaa dalka dadka iyo diinta waxaan joogaa oo aan ducada ka soo dirayaa dhulkii barakeysnaa oo ula jeedo xarameynka wuxuuna ku ducaynayaa in aqoonsi laga helay yuhuudda uu allaah lacnaday mid ka mid a odayaasha dhaqanka riddada ee somalilan oo lagu magacaabo buur madow ayaa isna ugu baaqay shacabka ku nool halkaasi in ay wiilashooda ugu magac daraan netanyahu iyo magacyada madaxda kale ee yuhuudda waxaan u arkaa guul baan u arkaa waxaan u arkaa sharaf baan u arkaa waxaan u arkaa dowlado badan oo carbeed iyo muslimiin ah wanaagay somalilan gashan waayeen inay gashatay israa'iil iyo netanyahu waxaana u arkaa somalilan inay ka soo saareen uur libaax waxaanu leenahay ninba tacabkii tubay kaa maaliya nin waliba wuxuu gashado somalilan ayuu ka maali doonaa insha allahu tacaala maanta ciddaanu sharaf u haynaa wanaag u haynaa waa israa'iil waxaanuba u soconnaa inaannu xayfe iyo talaabiib iyo u bixino shawaaricda iyo suuqyada magaalada wiilashayada netanyahu iyo haddii allaba leeyahay aan iyo ragga la midka aanu bixino isu soo baxyo ay xukuumadda riddada hargeysa hormuud ka tahay ayaa ka socda magaalooyinka waaweyn ee uu ka arrimiyo maamulkaasi waxaana labada maalmood ee sabdida iyo axadda uu murtad ciro fasaxay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee maamulkaasi waxyaabaha aad loola yaabay waxaa ka mid ah iyadoo meelo ka mid ah jidadka halbowlaha ah ee magaalada hargeysa laga taagay calanka yuhuudda islamarkaana qaar ka mid ah dhallinyarada oo la sheegay in uu maamulkaasi soo abaabulay ay ku libisteen calanka sahyuuniyadda sidoo kale dhismo ka kooban dhowr dabaq oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa gebi ahaantiisba lagu xardhay calanka yuhuudda sida laga dheehan karo sawirro saacadihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada madaxii hore ee maamulkaasi oo tallaabada yuhuudda soo dhoweeyey ayaa dhanka kalena ka digay gadood shacab oo ka dhan ah yuhuudda wuxuuna yidhi anigoo beer iska farfalan ayaa la yidhi madaxweyne wuxuu ihi ictiraafki waa diyaaray soo orod intana kabalaan baan kusoo orday ictiraafkii ahaa marka dee ilaahay waxaanu ka baryaynaa dee anay fidmo gudahan ka abuurin dadkan caadifada badan ee laga yaaba inay dhan kale u boodaan dee in wa- wa- wacyigelin badan iyo dee maxaa la yidhahdaa fahamsiin badan dadka la yidhahdo war dee imise dowladda muslimna xidhiir la leh ayaa ila habboon waxaa jira culimo indheergarad aqoon-yahano iyo dhallinyaro fara badan oo si weyn ugu gadooday go'aanada dhagaraysan ee maamulada riddada somalilan iyo midka yuhuuddu ay kala saxiixdeen waxaa looga yeeray heshiiska aqoonsiga laamaha amniga gaar ahaan maleeshiyaadka booliiska ayaa xalay bilaabay howlgallo xooggan oo ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan oo ay ku eedeeyeen inay ka hor yimaadeen ku dhawaaqista yuhuudda ee aqoonsiga somalilan sheekh maxamed kaariye oo ka mid ah culimmada hargeysa ayaa ka mid ah dadka lagu guray xabsiyada isagoo markii uu soo baxay warkaana yuhuuddu soo saartay kaga falceliyey bartiisa baraha bulshada isaga oo soo qoray kaca oo fadhiga ka kaca kufri baa yimida kaca yahuud baa timida kaca netanyahu diida oo ka kaca fadhiga mid ka mid ah aqoon-yahanada wax ka dhiga jaamacadaha deegaanadaasi ayaa ka mid ah dadka shacabka ee ka hor yimid mashruuca yuhuudda tiraafkii xalay dha shalay tola dhacay ee israa'iil ay ku dhawaaqday inay ictiraaftay somalilan waxaa hadallada ka mid ahaa inay somalilan aqbashay inay ku biirto akoodhka ama mashruuca ibraahimiyadda qodobkaasa ka mid ahaa oo ku dhawaaqay netanyahu isagoo u sheegaya trumpna inuu sheegay madaxweyne ballantaa aad qaaday ahayd waxaannu ku biiraynaa akoodhka ama heshiiska ama mashruuca ibraahimiyadda waa mashruuc aad u halis badan waxay soo saareen sanadidii u dambeeyey waxay soo saareen ururka midowga culummada muslimiintu waxay soo saareen inuu mashruuca ibraahimiyadu yahay mid diinta islaamka ka soo horjeeda oo xaaraan ah oo la qaadan karin marka madaxuuna waxaan kugu baraarujinaya inaad qodobka mabda'a noocaasa inaad ku biirto inaad khatartiisa aad ogaad ayaan la baruunaan kuu sheegaya waxaa muhiima shacabka somalilan inay ogaadaan maxaa ictiraafkan iyagu heleen israa'iil maxaa loogu bedelayaa waxaan madaxweyne heshiiskan aad gashay iyo ictiraafkan aynu helnay wuxuu tilmaamayaa oo u keensanaya israa'iil horta ina iyadu dowlad ay tahay wuxuu kaloo runtii hoos u dhigayaa dhibaatadii soo gaadhay reer falastiin iyo reer khayza iyo kumaankukii qof ee ku dhintay meesha hoos buu u dhigayaa markaan inagu dabaaldegayno aynu faraxsannahay ee calankii israa'iil aynu wadanno isla markaana ay dhib weyni ka taagan tahay khaza oo muslimiin la laynayo somalilan heshiiska ama ictiraafkaa la siiyey muxuu u keenay marka go'aan la qaadanayo waa in laba dhinac laga eegaa cost and benefit analysis maxaa dhib ku jirta maxaa dheef ku jirta waa inaad madaxuna si toosa u caddaysaa ilaa hadda ma cadda maxaynu dheef ka helaynaa maxaase dhib inaga soo gaadhaysa dekedeena barbera waa meesha keliya inoo furana waxa ugu badan inooga soo degaan maxaa dhib ku iman karta sidoo kale waxaa arrintan si adag ugu dhiidhiyey shacabka ku dhaqan magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal ee waqooyiga soomaaliya waana kuwan qaar ka mid ah dadweynahaasi oo ra'yigooda ka dhiibanaya faragelinta yuhuudda ee gobollada waqooyi runtii waa wax aad loola yaabo aqoonsigii la sugaya lalahaa muddaa faranta saacdood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuudna ka daba tuurto wax aad loola yaabo waana wax aad looga xun yahay koley run ahaantii anuma soo dhowaynayo haddaan nahay dad ummadda muslimka ah ee soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geysteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda geliyeen uma faraxsani baan leenahay anigu horta qofaan ahay aqoonsiga somalilan la sheegayo yuhuudda ah raalli kumay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan dibadaan ka noqonaynaa waxa islaamnimadana raalli kama yihi laakiin talaabid talaabid waxay noo haysaaba iska yarba dadkii muslimiintii bay dhammaysay talaabid waxbay nooma hayso baddeenna ina doonaysaa talaabiidta laftigeegu oo etoobiya u rabtaa waa ka soo hor jeednaa annagu haddaan nahay gobolka awdal ictiraaf haddii la doono farba farta ku xigtaa lagu kabaa walaalaheenna soomaaliya ayaa inoo haya ictiraafka horta waxaa muhiima in la fahmo qadiyadaha la socda iyo dabaylaha socda hadda marka israa'iil aqoonsiga uma baahnin iyadaanana aqoonsanaynba haddaan nahaa waddamada islaamka raallina kama nihin markaa waxaa la wado ujeeddada ay yuhuuddu ka leedahay tallaabadan ay shalay qaaday ee ay ku aqoonsatay maamulka isku magacaabay somalilan waxaa soddon iyo dhowr sanno ka hor ka hadlay allaha u naxariista ee sheekh boqolsoon waxaana dhaboobay wixii uu waagaasi ka hadlay ay yidhaahdeen somalilan waan goosanaynaa waqooyiga danta lalahayna yuhuudda ayaa loo goynaya ayay ahayd waa soo caddaatay warar badan baana soo bixi raba gobollo badan ayaan maqalnay in yuhuudda loo goyn rabo iyo qolo kale marka arrintu waa sidaa ama indhaha ka ka laabta ama ha ka laaban idinkaa garanaysaan dad badan oo soomaali ah islamarkaana jooga daafaha dunida ayaa si isku mid ah ugu dhiidhiyey damaca guracan ee yuhuudda waxaana sidoo kale mugdi ku sii dhacaya walaahowga waalan ee uu ku riyoonayo maamulka isku magacaabay somalilan kaasoo ah in loo aqoonsado mid ka xuubsiibtay soomaalida inteeda kale
muqliyada markii laysla galay labada meeloodba muqdishiyo hargeysaba markay murugtayay reegantay matida markii ay guranayeen labadii maaloodii mandeeq markii ay fowlatayay madasha loo joogay mataanaha dharaartay dhashayee lagu mashqaradayay kala meerintan labada calan miridhihiis wayda
muqaawamada falastiin ayaa si adag uga hadashay aqoonsiga sahyuuniyadda yuhuudda ay siisay maamulka gaala raaca ee isku magacaabay somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba xoogga muqaawamada falastiin ee ka dagaalamaya magaalada khaza ayaa si kulul u dhaleeceeyey tallaabadii maamulka yuhuudda sahyuuniyadda aqoonsiga ku siiyey nidaamka dabadhilifka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa bayaan caro leh oo ka soo baxay xarakada xamaas ayaa lagu tilmaamay in tallaabadaas ay tahay mid xambaarsan khatar hor leh iyo iskuday lagu doonayo in lagu helo sharciyad been ah waxay sidoo kale ka digeen in maamulka ashaada dirirka somalilan ee loo adeegsado meel loo barakaciyo falastiiniyiinta iyadoo si qasab ah looga rarayo magaalada khaza xamaas ayaa war-saxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in ujanjeerida nidaamka netanyahu ee aqoonsigan ay ka tarjumayso cadaawada qotada dheer iyo abuurista xasarado cusub oo ka aloosmaa geeska qaaradda afrika muqaawamadu waxay carbowday in sahyuuniyadda cadaawad gaamurta ay u qabto muslimiinta ayna doonayso in jaraa'imtii ay ka geysatay dhulalka falastiin ay ku daboosho aqoonsi faalsi ah oo ay siisay maamulka ashaaladirarka ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa xoogga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa bayaanka ay ka soo saareen arrinta somalilan uga digay qorshayaasha yuhuudda ee lagu doonayo in falastiiniyiinta si qasab ah looga barakiciyo dhulalkooda iyagoo si buuxda u diiday in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan loo isticmaalo meel loo maro dadka khaza ee dhulkooda la qabsaday muqaamadu waxay tilmaameen in dhawaanahan ay isa soo tarayeen warbixino badan oo ku saabsan dadaalada gumaysiga ee lagu raadinayo goobo la dejiyo dadka laga barakicinayo magaalada khaza ugu dambeyn muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ugu baaqay shacoobta ku dhaqan caalamka islaamka inay ka dhiidhiyaan ujeedooyinka gurcan ee yahuuddu ay ku kala qaybinayso dalalka muslimiinta jasaaka allahu khayran walaalka abushiiba bulshada ku dhaqan gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay aqoonsi ku sheega yuhuudda ay siisay maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo diidmo xoogan ayaa laga muujiyey aqoonsiga maamulka sahayuuniyadda yahuudda uu siiyey maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee la magacbaxay somalilan ee fadhigiisu yahay waqooyiga soomaaliya ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yahuudda benyamin netanyahu ayaa jimcihii dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamul goboleedka ashaadolo dirirka ah ee somalilan ee uu madaxa ka yahay murtad cabdiraxmaan ciro tan iyo markii uu netanyahu ku dhawaaqay in aqoonsigu uu siiyey maamulkaasi waxay mas-uuliyiinta maamulkaasi ku jireen abaabul xoogan oo taageero iyo garab istaag loogu raadinayo aqoonsigaasi balse bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa si weyn uga horyimid tallaabada netanyahu culimo waxgarad haween dhallinyaro iyo waayeel ayaa si weyn uga horyimid tallaabada lagu aqoonsaday maamulkaasi kuwaas oo ku kala sugan gobollada waqooyi oo ay ugu horrayso hargeysa dadkaasi qaarkood ayuu maamulka riddada xabsiga u taxaabay kuwaas oo la haysto inay ka soo horjeesteen aqoonsiga maamulkaasi uu ka helay maamulka yahuudda dadka sida weyn ugu horyimid arrintaasi waxaa ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka owdal gaar ahaan magaalada booramo oo xarun u ah gobolkaasi warbaahinta oo mikrofoonka la dhex martay bulshada ku dhaqan booramo oo isugu jirta waayeelka dhallinyarada iyo haweenka ayaa waxay si isku mid ah u diideen wax la yaabana ku tilmaameen aqoonsiga maamulka yuhuudda siiyey maamulka fadhigiisu yahay hargeysa waxayna qorshaha aqoonsiga la xiriiriyeen inuu qayb ka yahay sidii ay yahuudda etoobiya ugu boobi lahayd khayraadka dhex eegaaga gobolkaasi runtii waa wax aad loola yaabo aqoonsigii la sugaya lalahaa muddo afaranta saacadood lagu dhawaaqaya in maanta yuhuud naga daba tuurto waa wax aad loola yaabo waana wax aad looga xun yahay koley run ahaantii anu ma soo dhowaynayo haddaan nahay dad ummadda muslimka ah ee soomaalida ah annagoo og dadkaasi waxay geesteen waxay ummad xasuuqeen waxay dad muslimna cagta hoostooda geliyeen kuma faraxsanin baan leenahay kolkaani su-aashaas waxay la tahay israa'iil maanta waxaan ay sheegtay iyo sistamkan ay wax u waddo wax saxa iyo nidaam ay waafaqsan tahay horta maba jirto markaa israa'iil halkaa iminka waxay ka caddaysay uun inay soo degi doonto gobolka awdal aragtideedana marka hore ay ahayd nidaamkan laysku laynayana iyadunbaa ka dambayseeya waxyaabahan qaarkood la wado markaana aragtidaydaasi waxay tahay waa wax aanan sax ahayn iyada lafteedii baaba aqoonsi israa'iil u baahanba oo waddannada kalena ay aqoonsanaynba in gentaniyaahu la soo qabtaaba mar hore warqad loo gooyaba anigu horta qofaan ahay aqoonsiga somalilan la sheegayo yuhuudda aan raalli kamay mana raacsani sababta oo ah islaamnimadii waan ka dibadaan ka noqonaynaa laakiin talaabiid dadkii muslimiintii bay dhammaysay talaabiid waxba inooma hayso baddeennayna doonaysaa talaabiidta laftigeegu oo etoobiya u rabtaa waa ka soo hor jeednaa annagu haddaan nahay gobolka awdo horta waxaa muhiima in la fahmo qadiyadaha la socda iyo dabaylaha socdaata marka israa'iil aqoonsigu ma baahnin iyadaanan aqoonsaniinba haddaan nahay waddamada islaamka raalina kama nihin markaa waxaa la wado saabada loo soconaysaa arkaa mogta nimanka yuhuud mogta niman axdla maaha niman qowla maaha markaa mogta nimankan manta yuhuud mantay niman xuutiga socdaan iyo socdaan nimankani markaa waxay doonaysay gabdhaha maataan xuutiga u waran bacdeen somaaliya lagu dhaqaso doonaya way faanta markaa somaaliya inta kan aqoonsan weye
ictiraafka somalilan waxa ayna leeyihiin waxa la ictiraafay yuhuud yuhuud oo ilaahay nacay uu nacdal ku riday ayaana ictiraafay ayna leeyihiin markaas ictiraafkayo waxaana kuuma jeedno annagu reer awdal haddaan nahay diidmada shacabka ku dhaqan boorama ee tallaabada maamulka yuhuudda ayaa ku soo beegmaysa xilli maleeshiyaadka booliska ee maamulka cabdiraxmaan corre ayaa xabsiyada ku gureen dad shacab ah oo isugu jiray culimo iyo indheergaad kale oo si adag uga diidiyey go'aanka netanyahu culimmada saacadihii ee lasoo dhaafay ee lagu guray xabsiyada waxaa ka mid ah sheekh lagu magacaabo maxamed kaariye kaasi oo bartiisa facebooka ku qoray ereyo ka dhannaha tallaabada yuhuudda isagoo ku baaqay in si adaga looga hor yimaado jasaaka allaahu khayran walaalka marwan maamulka islaamiga degmada buwa qable wilaa sahmiga hiiraan ayaa dowlad diina u soo gebagabeeyey mu'aadiniinta iyo imaamyada masaajidda degmadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku ibaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada boqa qable kana soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayadda hiiraan culimo dhaqan iyo marti sharaf kale oo kala duwan waxaa dowlad diiniya loogu soo gebagabeeyey imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada boqa qable ee gobolka hiiraan dowladan oo qaybka ahayd xamlad dacwiya loogu magacdaray saxaabi weyne abubakar sadiiq ee ka socotay degmada boqa qable iyo deegaanada hoostaga kana faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ugu horreyntii waxaa dowladda loo soo gebagabeeyey imaamyadii mu'aadiniinta masaajidda kelimad qayima ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan waxaan u fadhinaa gebagabadii dowra ayaantan socotay oo ragga mu'aadiniinta iyo ragga a'immada ah ayaantan degmada ka socotay ayaan gebagabadeena u fadhinaan u joognaa ilaahay baa mahadle subxana wataala soo waafajiyey ragga waxaan kula dardaarmayaa alla subxana watacaala cabsidiisa wax lisu dardaarmayada u khayr badan oo u wanaagsan arrimaha adduunyada iyo aakharadu labadabana taqwadaasay ku hagaagayaan waxa jannada lagu galo waa taqwadii cabsida ilaahay tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyan buu ilaah yidhi waxaan jannada dhexrsiinaynaa dadka mutaqiinta alla ka baqa sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay naqiib sheekh cumar oo ah naqiibka beesha direed ee wilaayadda hiiraan isagoona si gaar oo la dardaarmay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada boqa qable imaamyadii iyo mu'adinadii aad tihiin waxaad isleeyahay qayb weyn oo hoggaanka muslimiinta ka mid ayaad tihiin qofka hoggaanka ana mas-uuliyad ayaa saaran marka mas-uuliyaddaasna wada saaran oo xadiidka aad garanaysaan kullakum raacin mas-uulun can raciyatihi in maarata qof walbo mas-uuliyaddaas iyo qismigaas ilaahay uu ku aadiyey uu guto gaar ahaan mu'aadiniinta dadka muslimiinta oo dhan ayaa ku xidhan marka in awqaaddoodii ay ilaaliyaan waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mida imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajidda degmada boqa qable ee dowladda diiniga ah loo soo gebagabeeyey iyagoona ballanqaaday inay dhaqan gelinayaan culumta ay ku qaateen dowladda waxaan ka mid ahay imaamyada iyo mu'aadiniinta masaajid boqawle waxaa noo socotay maalmahan dowr la yidhaha dowlad abubakar sidiiq radiallahu canhu ardaa dowlada shacaarkeedu wuxuu ahay tacaalow nu'min saaca marka laba qayb isugu jirtay qayb waxay ahayd bal in la tilmaamo fadliga ay leeyihiin dadka mu'aadiniinta ah iyo sifaadka iyo aadaamka sifada uu leeyahay qofka aadaamayo sidoo kale waxaa laga hadlay qaamada qaybna waxay ahayd in xogoo lis yara tasxiixiyo oo wixii xogaa akhda ay jiraan in layska sasaxo marka labaas qayb iskugu jirtay si guud maasha allah aad iyo aad aan ugu faa'iidnay ilaahi subxaana wa tacaala ciddii soo qabanqaabisay iyo dadkiis ogaasimay iyo culimmadii ayagana wakhtiga nagu bixiyeen wax noo akhrinayay ilaahi subxaana wa tacaala miisaan xasanaatim alla uu kabo insha allahu dowladayaa barnaamijkan ku qaadanay alxamdulilah si fiicanaana wax noola fahamsiiyey aadaankii waana laga saaxay mataqaanaa anagana waa dadaalnay insha allahu mataqaana mucadiniinta fadliga ay leeyihiinna waa noola sheegay maamulka islaamiga ee degmada baqa qable ee wilaayadda hiiraan ayaa dhowaan degmadaasi kaga dhawaaqay xamlad dacwi ah oo lagu magacdaray abubakar sadiiq waxaana xamlada si toos a uga dhaqan gashay degmada iyo deegaanada hoostaga jasaaka allaahu khayran walaalka casaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warka subaxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alendulus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alendalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak